barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim aadan
qodobadaan idinku hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno doorka naadiyada akhrisku ay ku leeyihiin sare u qaadista waxbarashada
akhrisku qiimo weyn buu ugu fadhiyaa waananta soomaalidu ku mahmaahda ishaaduna waa kula fin dhegtaadana waa kaa weynta dhegtaada kaa weyn waxa weeye akhriskan ay ka helayaan wixii macmuulaada ee jiray waxyaabihii dhaqamadii soomaalida soo mareen herarkii kala duwanaa intii ay ilaa hadda soo joogtay akhriska ayay ka fahmi karaan meel aan maktabad lahayn waa meelaan dadkeeda waxay ahayn haddii maktabad la helo dadka cilmigooduna wuu badanayaa fahamkooduna wuu badanayaa laakiinse maba sinna ilaahayna ma simin hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaan ku hanweynahay oo himilooyinka xubnaha naadiga iyo naadigaba ka mid ah in la helo maktabad intan ka waasica oo runtii gobolka sanaag oo dhan dadkiisu ay hal mar wada heli karaan akhris ku filan inay hesho baan ku hanweynahay
waa tahay barnaamijka intuu socdo ayaad kaga bogan doontaan dooddaasi sidoo kale waxaan idin haynaa dhinacii heesaha xubinta ciyaarahaas ayaan ka marnayn balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida shiinaha ayaa sheegay sabtida maanta inay xadidi doonaan batroolka ay u dhoofiyaan kuuriyada waqooyi iyadoo u hoggaansamaysa cunqabatayntii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku soo rogeen kuuriyada waqooyi taasoo la xidhiirta horumarinta gantaalada nukleerka ee kuuriyada waqooyi wasaaradda ganacsiga shiinaha war ay soo saartay oo lagu daabacay mareegtadooda ayaa lagu sheegay batroolkii ay u dhoofin jireen pyongyang lagu xadidi doono laba bilyan oo barmiil sanadkii laga bilaabo oktoobar koodeeda batroolka loo dhoofiyo kuuriyada waqooyi ayaa la rumaysan yahay inay u adeegsato dowladdaasi horumarinta dhaqdhaqaaqyadeeda nukleerka oo ay qaramada midoobeyna dhaqdhaqaaqyadaasi cunuqabateyn ku soo rogtay sida lagu sheegay warka wasaaradda ganacsiga ka soo baxay ee waddanka shiinaha
mas-uuliyiinta bortarico ayaa sabtidan maanta ah la daaladhacaya in kumanaan dad ah ay ka daadgureeyaan dooxada webiga ku yaala waqooyiga galbeed oo qarka u saaran in ay ku burburto miisaanka fatahaadda duufaanta maria shaqaalaha kontaroolka biyo xireenka si ee dhaca waqooyiga galbeed ee bortarico ayaa ku waramaya fatahaadda biyo xireenka inay bilaabeen galabnimadii jimcihii shalay
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a markaan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada ceergabo gobolka sanaag kasoo diyaariyey waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo hadda ceergabo booqanaya
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta had iyo jeer waxaa kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxauu idinka imanaya magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag oo aan ku suganahay waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah barkhad maxamuud kaariye muddooyinkii u dambeeyey somalilan waxaa isa soo tarayay kacdoon akhris iyo qoraal waxaana inta badan magaalooyinka waaweyn ka furan naadiye akhris iyo qoraal waa mawduuc aynu kaga hadlayno barnaamijka toddobaadkan doorka akhriska iyo qoraalka iyo naadiyada akhrisku ay ku yeesheen akhriska iyo qoraalka iyo guud ahaan waxbarashada waxay igala qaybgeliyeen saare xuseen jaamac oo macalimadka dugsiga sare ee cabdi xuseen mataan ee magaalada ceergaabo iyo sidoo kale cabdirashiid axmed yuusuf oo kamida mas-uuliyiinta iyo hogaanka naadiga akhriska qoraalka iyo dhaqanka ee anfac iyo sidoo kale maxamed faarax maxamuud oo ka mid a daayarta akhriska jecel ee ku xidhan maktabadan ay samaysay naadiga anfac sidoo kale waa arday ka mid a ardayda dhigta jaamacadda sanaag ee magaalada ceergaabo marka hore aan ku bilaabo saare xuseen jaamac macalimad baa tahay marka lasoo hadal qaado akhris iyo ardaydaad gacanta ku haysaan muhiimad nocmaabay horta ugu fadhida akhrisku qiimo weyn buu ugu fadhiyaa waana ta soomaalidu ku mahmahda ishaaduna waa kula fin dhigtaadu dhegtaaduna waa kaa weyn tahay dhegtaada kaa weyn waxa weeye akhriskan ay ka helayaan wixii macmuulaad macmuulaada ee jiray waxyaabihii dhaqamadii soomaalida soo mareen herarkii kala duwanaa intii ay ilaa hadda soo joogtay waxay ka- ka- akhriska ayay ka fahmi karaan haddaan qofku wax- ardaygu waxba akhrin ama waxba qorin dee ma fahmayo akhrisku markaa qaybta ugu koowaad ee muhiimka ayuu ugu jira
aanu imaada cabdirashiid axmed yuusuf naadiga akhriska qoraalka iyo dhaqanka ee anfac sidaan arkayo iminka halkan aynu dhex fadhinaa waa maktabadii walow maktabad marka la yidhaahdo dadka qaar sawiran kareen maktabad aada u ballaadhan haddana waxaan arkayaa in buugaag badani yaalaan haskama koobnaato arday aan ugu soo galay qaarkood wax ku akhriyayeenba sidee ku timid maktabadani bismillahi raxmaan raxiim ilaahayba marka hore mahadle waxaan labaad ku mahad celinayaa idaacadda v o a iyo runtii wariyee suxufi barkhad maxamuud kaariye su-aashaadii weydiisay runtii haddaan ka jawaabo maktabadan aad aragta cilmiga intaa leega yaalaa runtii wuu culus iyo way badan qiim- way qiimo badan yihiin dadaal yar kumay iman markaad eegto meeshu siday tahay iyo cilmiga yaala marka runtii waxay ku timid dadaal adag oo hawl acti- waqti maal eh, mataqaanaa muruq wax walba runtii isugu jira ayay ku timi runtii allaha barakeeya waxaa hirgelinteeda iyo bilowgeedaba lahaa guddoomiyihii hore naadiga akhriska ee qoraalka iyo dhaqanka ee gobolka sanaag mudane cayduruusange deerigaad iyo runtii xubno ku weheliyey oo sayid cabdulaahi ay ka mid yihiin runtii waa jireen dad ka qayb qaatay oo xildhibaano ay ka mid ahayn sida qamar taleex oo kale way jireen dad mas-uuliyiin oo fara badan marka waxay ku timid waxa weeyaan dhallinyartii ama da'yartii gobolka iyo mas-uuliyiinta qaarkood oo isu tegay awaay anu imaado maxamed faarax maxamuud waxaa tahay arday ku xidhan maktabadan inta badanna akhris u yimaada muhiimad nocomaabay daayarta ugu fadhidaa akhriska iyo guud ahaan naadiyada akhrisku bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alla aleh wasalam marka hore waxaan u mahad celinayaa ilaahay marka labaad waxaan salaamayaa suxufiga v o a barkhad maxamuud kaariye En, intaa haddii aan ku dhaafo waxaan kuu sheegayaa barkhadow waxaa jirta akhriska ummaddii baynu nahay inagu ummaddii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam ummadba waxbaa loo abuuray ummadda nebi maxamed waxaa loo abuuray waa qalin iyo akhris waayo aayaddii ugu horreysay ee kusoo degtay nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam akhri bay ahayd akhriska markaad sii waddo waxaad helaysaa alladii callama bilqalam callama linsaana maa lam yaclam horta akhrisku waa kaa oo wax badan aad ogeyn baad helaysaa bini aadamkuna meesha ka hormaraa waa akhriska in bulshadu yeelato goobo akhris maanta goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan way ka yaryihiin gooba akhrisku bulsho weynta waxaan u sheegayaa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintaba inay akhriska mar walba ku dadaalaan oo ay ka dhigtaan number one aan su-aasha kugu celiya markale maxamed faaraxow ceergaabo waxaad joogtay ood ku noolayd iyadoo oon maktabadna lahayn naadiga akhriska iyo qoraalka ee anfacna aanu ka jirin bal waxaad sukaya barbar dhigtaa magaalo bilaa maktabada oon lahayn rog akhris naadi akhris ka jirin iyo magaaladaad maanta ku nooshahay ee haba yaraate ee ee ay ka jirto maktabad adigu aad ka mid a dadka ku xidhan Een, horta haddee laisma barbar dhigi karo waxaad ku garanaysaa dee dayaxa iyo laisma barbar dhigi karo caag yaroo madow meel aan maktabad lahayn waa meelaan dadkeedu xay ahayn haddii maktabad la helo dadka cilmigooduna wuu badanayaa fahamkooduna wuu badanayaa laakiinse maba sinna ilaahayna ma simin hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanayn ilaahay agtiisana kama sinna biniaada agtiisana kama sinna meeshu haddaanay maktabad lahayn dadkeedu fahm male waxay ka dhigan tahay baan anigu odhan lahaa dee ka beyt alkharaab sida kharaabadoo kale laakiinse goobtu hadday leedahay maktabado number one dadka waxaa laga qiimeeyaa dadka wax qiimeeyaa markay yimaadaan goobtaasi imise naadi oo akhris bay leedahay anfac intii ay timi reer ceergaabo intii fahansanayd iyo intii aan fahansanaynba waa isugu yimaadeen dadkiina waa lagu wacyigeliyey maktabaduna inay intaa ka bataan insha allah waa rajaynaynaa aan u soo noqdo eh, macalimad saare xuseen jaamac Een, macalin markaad eegto da'yarta waqtiyada akhriska imtixaanaadka iyo guud ahaan waxbarashadaba een, ceergaabadaad ku nooleed ee aan lahayn naadi akhris ama maktabad wax lagu akhriyo iyo ardayda maanta waxa dhigtay labadaaba helaya Eh, bal markaad barbardhig isku samayso sidee u muuqdaa qofku marka ugu horeysa wuxuu ka koraa dadku waxu yaqaanin qofku inuu ka koro maskaxda iyo jidhka qof jidhka ka korsan buu ahaa laakiin waxa ji- wax haddar waxay ka korsan yihiin maskaxda qofku markuu yar yahay ee maskaxda ka korsan yahay muuqaalka da'diisu iyo mar is- ma- uma muuqato intuu jiro iminka waxaad arkaysaa inan yaroo eydan anigu arkay oo ku xidhan anfac macni galaaska sideedaad ee dugsiga dhexaa dugsiga dhexe baan anigu arkay waxay ka jawaabaysa qof ka jawaabi karaa ma jirto anaa waraysta waxaan ku dhaha halkaa ku xidhan tahay waa adiga wax kasta soomaaliga nooc kasta garanaya miyina aanan tegin naadiga akhriska baan ku xidhan anigoo noqoniyada ay tilmaantay halkuu ku yaalan Hay. marka waxa weye qa- dad jidhkuunbuu qofkani ka koransan yahay bal hadda waxaad waraysataa qof suuca iska awoodii ga- ayeeyadii garan maayo wax een, ee, gabayadii dadkii soo tiriyey garan maayo taariikh nololeedkii garan maayo waxaasoo dhan xaggay ka helaysaa waxay ka helaysaa markay baadhood akhriska ah Aan- aan usoo noqdo cabdirashiid axmed Een, naadiga anfac is- intaan ogahay aniga laftigaygu waxa weeyaan daayar isu timid eh, dhalinyar iyagu iskood isu xilqaamay cidda doonan caawimaha ka helaan Een, caqabado noocmaaba idinka horimid markaa la sameynayay naadigan iyo guud ahaan inaad dadka fahamsiisaan muhiimadda akhrisku leeyahay iyadoo naadiba ka jirin magaalada Een, waad mahadsan tahay Een, kolley su-aashaada laba su-aalood baan u kala qaaday mid waxa weeye caqabad nooca maa idinka hortimi markaa naadiga asaasiyseen midna waxa weeye akhriska markaad dadka fahansiinayseen mid nooca maa idinka hortimi Een, runtii tan naadi ahaan waad og tahay dhalinyaro intay abaabushay mid- damcday inay midoodo wax samayso kolley khilaaf waa iman karaa oo kolley meel dee biniaadamka maliba khilaafku wax jira laakiin xalkeedun baa muhiima marka horta khilaafyo way iska jiri jireen ha yeeshee sidii lagu yaqaanay hawl dadka ah, een, dhalinyarta reer sanaag iyo aan daayartaa lagu yaqaanay markaba waa xalin jireen een, marka runtii khilaaf waa laga hoyimi waa xal iska xaliyoobay maxaan ku dhahay waxaa kaloo jiray een, in iyaguna ay dee waqti u baahatay iyo tacab iyo cidaad garbo ka hesho waayo maanaan shaqayn jirin shaqaale maanaan ahayn saa laa jiga dhaqaaluhuna wuxuu ahaa caqabad ka mid ah caqabadii waqtigaa jiray Een, dhinaca bulshada oo kale oo aan markaa fahansanayn waxa kani oo runtii dee aan ogeyn ama aan faham badan aan lahayn iyaduna caqabad bay ahdo fahankeedii baa waqti qaatay marka runtii caqabadii aasaaska naadigu way iska badnaayeen ha yeeshee maanta falilah alxamdu waan kasoo gudubnay meel aanu ku hamiyeynay baanu gaarnay su-aasha kale ah markaa dadka akhriska fahansiinayseen caqabad nooca maanu kala kulan- kala kulanteen dee runtii waxay ka dhigan tahay adigu qof aan waxba adigu adeen dee dhashay oo laleeyahay waxbaro qofka markuu dhasho waa qof u adigu la hogaaminayo bay ka dhigan tahay marka runtii een, adigu dee caqabado badan waan kala kulanay aakhirkiisa guusha een, inaanu guul gaarnay waxaa tusaale kugu fulan- kuugu filan Een, macalimada oo runtii dee intii ay- ay ardaydii sheegtay ayaa tusaale fudud baanan ku habsaamayn ku filan Een, mar kale aan cabdirashiid aan kugu soo noqdo Ee, mar kale cabdirashiid aan kugu soo noqdo su-aal kale ku weydiiyo daayar badan oo idinka idila gadaa ama idila da-ah waxay maanta ku fikiraan sideed u tahriibtaa waxay maanta ku fikiraan halkeed dana iyo ka raadsataa shaqo qaarkood baa maqaayadaha fadhiyo ka odhanaya camal ma hayno intaas oo hami oo laga yaabaa inay idinku soo dhici lahayd idinka waxaa idinka qariyey ama intaa intaa indhaha uga laabateen oo tirahdeen aanu tabarucno oo anagoo qaarkiin mushaharaba ma qaatano kama soo baxa dheefi waa maxay waxaa idiin muuqda idinka Een, kolley dadka markeeda horeba ilaahay caqliga dadka dee kolley uu kala sii dadku caqligoodu kala sii weeyey Een, waana kala fikir dadku oo isku fikir maahan marka runtii dadka aad soo tirisay aad ka carabowda carabowday waa dad saa u fikiriyey oo way jiraan dad noocaas oo badan magaaladan iyo waddankana waa buuxiyeen laakiin shakhsiyan anagu fikirkayagu ilaahay baa ku mahadlehe ilaahun baa na garansiiyey wadada toosan annagu waxaanu iyo xeelad iyo cilmi aanu la nimi ama aanu lahayn maahane laakiin waxaanu ku soconay amar alle iyo qadar alle iyo ilaahay inuu noo qoray waxa kaloo sababta uu lahaa tii baanu ku soconay dan guudna waanu ka fikiraynay oo bulshada reer somalilan oo dhan dan caama ayaan marleyba ku fikiraa oo tan gaarka ah ee loo tahriibaya hadday tahay dhaqaale iyo magac iyo wax la mid a taa anagu marleyba kuma fikiro sababta labaadina waa fikirkayaga oo ah dan guud
Een, aan usoo noqdo maxamed faarax maxamuud arday baa tahay dhigta jaamacadda sanaag ee magaalada ceregaabo maalintii aad xarunta ku xidhantay ama rugtan akhriska ee anfac ay samaysay ama guud ahaan aad soo jeesatay inaad wax akhrido iyo maanta adiga shakhsiyadaada farqi noocmaaba u dhexeeya
Ee, bismillaahi raxmaan raxiim farqiga u dhexeeya waxa weeyaan waqtigaa hore aan ardayna ahaa sekatarigana ka baxayay jaamacaddana aan markaa bilaabayay maktabada ma- may lahayn magaaladu waxaa igu adkaa inaan casharadii helo waxaa igu adkaa inaan exercise ka shaqeeyo waxaa igu adkaa inaan wax badan oo cashar iyo aqoon bay kaga xidhnaa inaan heli waayo laakiinse maalintii xaruntan la aasaasay dee sidaad u aragto buugun baad ku aragtaa laakiinse anigu markaa roob badan baa helayay aan dadku ila qabin laakiinse wax badan oo cilmiya marka sidaa la ajligeed intii xaruntan samaysantay cilmi badan badan badan baan helay wax badanna way fududaadeen
aan mar kale usoo noqdo sahra xuseen jaamac Een, cilmiga lagu dhigto dugsiyada manhaj baa somalilan u degan ardayda bartaan dugsi hoose dhexe iyo ku saraba cilmigu ma yahay kaad idinku dhigtaanuun mise maktabadaha laftooda cilmi baa yaalla maya waxaa la yidhi nin waliba intuu cunuu ciidamiya waxa weye inkasta qofka inta uu akhriyo ayuu iyay maskaxdiisu dhismi karta ama uu ka jawaabi karaa ama uu sheegi karaa marka waxa weeye intaa keliya kuma kuma koobna cilmigu waayo waxaynu leenahay dad badan oo soo jireen oo aynaan joogin awoowayaasheen dadkii soo geliyey wadanka meesha ay kasoo dhaqankeenu kasoo bilaabmay gabayadu kasoo bilaabanteen balwadu kasoo bilaabantay dee waxaa laga helayaa waxyaabahaasoo dhan iyo dhaqankii dadkii isleyn jiray waxay kala dhici jireen afartii waxay la isku leyn jiray waxyaabihii o dhan waxaad ka helaysaa buugta maktabada taal baad ka heli ee ka heli maysad buugta qoraalka
adiga laftigaa kuusoo noqday gabagabadii barnaamijkeenu kusoo siqaynaa maxay tahay ereygaad maanta u jeedinayso dhegeystayaasha barnaamijkan la socda ama guud ahaan idaacadda v o a waxaan u jeedinaya inaanay akhriska keliya ee dugsiyada aanay ku koobnaan ee ay yimaadaan goobaha muxuu ahaaye wax laga akhristo ay buugteennii dhexalgalkaha iyo dhaqankeennii yaalaan waxaan kaloo u jeedin lahaa idinkana idin fari lahaa inaad u weynaysaan meelaha oo aad dhallinyarada tumuraca ku furtay halkaa aad muxuuaha u dhistaan goob ka weyn oo dee afar iyo labaatanka saac la joogo hameen iyo maalinba saasana idinkula talin lahaa way aan u imaado maxamed faarax maxamuud waxaad ka martahay ardayda gobolka sanaagsan dhowr jeer oo horena ku celiyey maxay tahay ereygaad u hayso dhegeystayaasha iyo da-yarta kula midka ah barnaamijkan dhegeysanaysa madasha dhalinyarta bismi illaahi raxmaan raxiim kelmadaan odhanayaa waxa weeyaan waqti baa jirtay abaar ina soo martay waa loo gurmaday waa loo kacay laakiinse abaar akhrislaanta ka xun ma jirto waxaan leeyahay bulsho weynta iyo cid kastoo maqlaysa qofkii buug helaya iyo qofkii awood kale helaya xarumaha xarunta anfac qura ma aha ceergaabe meel kasta oo akhris u baahan in wax la gashto taasumaan abaar waqaana aqoonla-aanta inaga haysa iyo weliba la-aanta ay naga haystaan maktabadaha maktabadaha inoo badiya qof waliba wuxuu awoodaya ha keeno way ereyga u dambeeyaan sida cabdirashiid axmed yuusuf oo ka mid a mas-uuliyiinta naadiga akhriska qoraalka iyo dhaqanka anfac ee magaalada ceergaaba
kolley waa kelmadii uun ugu dambeysay oo ah maxaad ka dira halkan anaa waqtiga ka faa'idaysanaya laba midba waan ka dirayaa mid waxa weeye horta naadiga akhriska iyo qoraalka iyo dhaqanku maktabad buu ku hamiyayaa iminka waxa taalla buwaag yar sidaanu kuu sheegayna horta dee meeshu way yar tahay ha yeeshee cilmiga meesha yaalla uu ka weyn yahay oo ka ballaadhan yahay oo ka tiro badan yahay meeshan yar ee kooban marka waxaan leeyahay horta cilmi badan baa yaalla si cilmigaa badan aanu bulshada reer sanaag ee u ooman cilmigan ay u helaan meel waasoc ay waqti walba u helaan oo ay fursado u kala helaan oo ay runtii aanay ugu cidhiidhin waxaan ku hanweynahay oo himilooyinka xubnaha naadiga iyo naadigaba ka mid ah in la helo maktabad intan ka waasica oo runtii gobolka sanaag oo dhan dadkiisu ay hal mar wada heli karaan akhris ku filan inay hesho baanu ku hanweynahay hawshaa waa ku jiraa oo meel fiican bay noo maraysaa waxaan ka codsanaynaa guud ahaan inkastoo maqli doonta inay hawshaa insha allah guusheedaan rajaynaynaye markaanu helo ay ka qayb qaadashadeeda usii diyaargaroobaan waayo waxaan leeyahay cid loo soo socda cid kale cidda loo socda cid kale ma ahan idinkaa laydiin soo socdaa insha allah dhulkii baan ku haweynahay dhismihiisuna waa ka dambeyn doonaaye insha allah markaa maqashaan anfac baa dhulkii dhagax dhigtay waxay idinku xigi doonta dhulkii ha la dhiso hala dhisona anfac dhisi mayse waxa weeye guud ahaan cid kastoo ka qayb qaadanaysa waan soo dhaweynaynaa qurba joog qolqoljoog iyo guud ahaan shacab iyo xukuumad cid kastay tahayba waan soo dhaweynaynaa haddaa la yidhi qodobka labaad waxaan leeyahay maktabadda intan yari cilmigu inkastuu badan yahay haddana goobo kale aanu dhigdhigno intii kale uu ka bato dee cilmigu intan kuma koobnee reer sanaag cilmi badan bay ooman yihiin cilmiga wixii buug helaya ciddii buug helaysa iyo ciddii wax kale helaysa in insha allah bidnillahi kariim ay maktabadii iyo gobolkii sanaag ku soo tabarucaan insha allah waa arrin khayriya taasaan iyagana insha allah ku boorinaya aad baa umahadsantihin waa tahay dhegaystayaal waxaa intaasi kusoo gabagabaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarta oo toddobaadkan idiinka imanaya magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag waxaa idinla socodsiin anigoo ah barkhad maxamuud kaariya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa maana allah
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a barkhad maxamed kaariye oo isagoo cergaabi jooga barnaamijka madasha dhalinyarada kusoo diyaariya halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade oo minneabolis jooga
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalada jarmalka iyo faransiiska iyo habeenkii xalay ahaa kulamo xiise badan layskaga hor yimid bundesliigaha jarmalka ayaa waxaa la ciyaaray hal kulan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee bayer munich iyo wolfsburg ciyaartan ayaa sagaashankii daqiiqo waxay kusoo gabagabowday labiiyo laba bareeja waxaana kooxda kubadda cagta ee bayer munich ee qoobtii hore ciyaarta dhalisay laba gool labadaasi goolna waxa uu kala saxiixay ciyaaryahanada lubandowski iyo aryan roben goolka lubandowski ayaa ahaa gool rigora qaybtii dambe ee ciyaartana kooxda kubadda cagta ee wolfsburg ayaa kasoo noqotay goolashaasi waxa ayna la timid laba gool ciyaaryahan maximilian arnold iyo ciyaaryahanka divari ayaa goolashaasi u kala saxiixeen sidaasi kooxda kubadda cagta ee bayer munich waxay iska beerdaraysay fursad ay ku heli kartay saddex dhibcood waxaana horyaalka dalkaasi haatan kaalinta koowaad fadhiisa kooxda brushia dortman oo kooxda bayer munich waxaad u moodaa sanadkan in aanay wacdarihii iyo dardartii lagu yaqaanay la soo gelin horyaalka dalka jarmarka oo kooxda brushia dortman ayaad moodaysaa inay iyadu muujinayso ciyaar wanaag horyaalka faransiiska ee ligana waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda kubadda cagta ee monoko ayaa afar iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee lili ciyaaryahan falcaw ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay mid ka miday walow uu rigooro ahaa labada gool oo kalena waxaa kala dhaliyeen ciyaaryahan stephen yovatij iyo ciyaaryahan khazal waxaana haatan kooxda kubadda cagta ee monaco ay u muuqataa koox doonaysa inay horyaalka dalkaasi iyadoo ay difaacanayso ay kula xafiltanto kooxda b s g oo iyadu xilli ciyaareedkan aad moodo inay usoo qalab qaadatay sidii horyaalka dalka faransiiska ay ku qaadi lahayd haatanna horyaalka dalka ingiriiska iyo kulamada maanta ay kooxuhu iskaga hor imaanayaan kulanka koowaad waxaa goor hore ciyaaraya kooxaha kubadda cagta ee westham united iyo tottenham hatsba barnsley iyo harlesfield ayaa iyaguna kulmi doona everton iyo f c banmouth ayay fowdes gelin doonaan kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda itixaad stadium waxay kusoo dhoweyneysaa kooxda crystal bales kooxda kubadda cagta ee crystal bales ilaa iyo hadda wax kulana ma aanay badinin waxaana macalinkooda dhowaantana u yimid ee hudson uu raadinayaa guushiisii ugu horeysay southamptonna waxay gurigeeda kusoo dhoweyneysaa manchester united stock city chelsea ayaa u imaaneysa kooxda swan cityna watford ayay kulmi doonaan leicester city waxa ay kulankii labaad oo xiriira la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee lister oo ay lester gurigeeda kaga adkaatay liverpool koobka kaalin kaabka loo yaqaano amaba yefalka waxaa labadan kooxood la filayaa inay soo bandhigaan ciyaar wanaag laakiin lama oga in liverpool ay ka aarsan doonto kooxda lester city si kooban haddii aan u dulmaro horyaalka waddankaasi talyaaniga oo isagana kulamo kooban la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee roma ayaa soo dhoweyn doonta udinisa sbal naaboli ay la ciyaari doontaa yuventusna torino ayay fooda isgelin doonaan dalka sbain kooxda atletica madrid safiya ayaa u iman doonta alafesna real madrid ayaa gurigeeda ay kula ciyaareysaa malaga atletica bilbaw ayay martigelinaysaa heronana waxa ay garoonkeeda kusoo dhoweyneysaa kooxda kubadda cagta ee barcelona oo iyada ila ay hadda wax kulan aan laga badin tan iyo sidii usoo bilowday xilli ciyaareedkan horyaalka wadankaasi sbain dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna halkaa ay noo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay maxamuud mascade iyo ciyaarihii ayaad dhegaysanayseen gordhow dhinacii sugaanta iyo heesaha ayaanu jaleeci doonaa balse marka hore aynu ka horumarino wararkii ugu dambeeyey aan ka codsado caashe ibraahim in ay inoo dulmarto aad baad u mahadsan tahay jamaal shiinaha dowladda shiinaha waxay maanta oo sabtiya sheegtay in ay xadidi doonto batroolka amaba shidaalka ay u dhoofiso kuuriyada waqooyi iyadoo u hogaansamaysa cunaqabatayntii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku soo rogay kuuriyada waqooyi taas oo la xiriirta horumarinta gantaalaha nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi wasaaradda gaashaandhigga ee shiinaha war ay soo saartay oo lagu daabacay websaytekeeda ayaa lagu sheegay in batroolka ay u dhoofin jireen pyongyang lagu xadidi doono laba milyan oo barmiil sanadkii laga bilaabo bisha oktoobar kowdeeda batroolka loo dhoofiyo kuuriyada waqooyi ayaa la rumaysan yahay in ay u adeegsato dowladdaasi horumarinta dhaqdhaqaaqyadeeda nukliyeerka ay qaramada midoobay cunaqabataynta kusoo rogtay sida lagu sheegay wararka wasaaradda ganacsiga ka soo baxay mas-uuliyiinta bortorikana waxay sabtidan maanta ah la daalaadhacayaan in ay kumanaan dad ah ka daadgureeyaan dooxada webiga waqooyiga galbeed ee deegaankaasi ku yaala oo qarka u saaran in ay ku burburto miisaanka amaba baaxadda ay leedahay fatahaadda duufaanta maariya
aad iyo aad baad umahadsan tahay caashe ibraahim ayay ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka ugu waaweynaa halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a markan dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaanu jilaacaynaa fanaanka nimcaan hilaac iyo heestiisii jeceelka- jeceelkii qabyoobay
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaaga ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaaga ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareen qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quso qamuun iyo jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii
waa tahay fanaankaasi nimcaan hilaac waxa uu gunaanad u ah heestiisaasi idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caashe ibraahim aadan anigoo jamaal axmed cismaan iyo bashiir abubakar oo isku duuban dhammaantiiona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqaldambe sidaas ismaqal dambe oo xiise leh nabadgeliyo
intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qaybkan sugayaa sugayaa sugayaa cano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen qaybkan sugayaa sugayaa sugayaano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen wadnihii samir qaadooyeel qalbigii way bogsayooyeel dareen qasbayayo sannadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quso wadnihii samir qaadooyeel qalbigii way bogsayooyeel
waaya